بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل يحجرني وبلوني آه، كتابك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة وحين كصب عن الترجمة koowaad ayaynu casharkii koowaad waxaanu ka dhignay turjamatu sheikh alxaafid alxakami Ee, casharka labaad waxaynu ka dhigaynaa muqadima muqadimatu lkitaab shiikhu waxa uu sameeyey muqadime muqadimadiisana waxa uu u badiyey aayado marka waa soo koobaynaa dhowr qodob ayay muqadimadiisu kusoo urureysaa marka koowaad ilaahay buu u mahadnaqay oo wuxuu ku bilaabay alxamdu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalard wajacala annuura waadulumaat wajacala adulumaata wannuur huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون آيدها وبلوغا في سورة أنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور allihii waxaan ku maadinayaa buu yidhi samawaadka iyo dholalkaba abuuray nuurka yeelay intaasoo dhan iyadoo jirta ayaa haddana mushrikiintii ay ilaahay shirki u samaynayaan uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun ay yushrikuun ilaahay bay wax la simayaan oo andaad iyo sanamyo ayay u samaynayaan Mm. allah subxaana wa tacaala waa kiida abuuray min nafsin waaxida ay nabiyullaahi aadam allihii ka abuuray dhoobo weeye kabacdina idinka ida badiyey oo waxa weeye sida aayado badan oo qur-aana ay tilmaamayaan marka nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaahay wuxuu ka abuuray dhoobo kabacdina waa uu badiyey oo ummadii oo dhan baa ka farcantay sidoo kale haddana allah subxaana wa tacaala wuxuu og yahay wax walba oo aad samaynaysaan wuxuu idinkula socdaa bicilmihi waxaad qarsataan iyo waxaad kor ugu dhawaaqdaanba waa og yahay yaclamu sirakum wa jahrakum wa yaclamu maa tagsibuun iyo waxa aad samaynaysaan oo dhan oo aad kasbanaysaan allah wuu og yahay shar iyo khayrba idan marka allaha noocaasa oo waxa weeye mahadiisu badatay oo waxa weeye isaguba ismahadiyey oo yidhi allah alxamdu lilah waxa weeye allahaas ayaa mudan cibaada oo in la caabudo oo waxa weeye la ictiqaado oo cibaadada loo gaar yeela allahaasaa mudan wa intaa markuu aayadaha muqadimada ka dhigay ayuu waxa uu yidhi weli muqadimadii buu sii wadaa waa qeybta labaad baan kaga hadlaynaa intaas aayadaha hore waa masalada koowaad buu waa mahadcelin ilaahay uu mahadnaqayo iyo wanaaggiisii uu muujinayo kabacdi buu shahaadadii u yimi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد waxau yidhi ilaahay baan qirayaa waashhadu waxaan ka markhaanti kacaya on qirayaa annahu laa ilaaha ilaa ila allah allah mooye alla kale ay laa macbuuda bixaqin ila allah alla mooye alla kaleoo xaq lagu caabudaa inuusan jirin allihii alaxadu samad keligii ahaa alaxad waa keligii assamad waa kan loo baahan yahay oo aan isagu cidna u baahnayn waa haniy waxa weeye allah waa khani innaguna fuqara ayaa nahay u baahan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid marka allah assamad waa allaha loo baahan yahay oo xawaa'ijtoo dhan xaggiisa laga dalbado wax walba oo wanaaga isagoo aan cidna u baahnayn alladii lam yelid walam yuulad waxna ma dhalin lamana dhalin see marka wax u dhalaa se se loo dhalaa waxa weye walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhiganta shabiih ma leh laysa ka mitlihi shay waxa weye annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba waxa weeye allah xaasba ma leh wax u dhigmana ma leh waa alaxad samad waa keligii waa alfard marka cid u dhigantaa ma jiro innagu basharka oo isku dhigannaa rag iyo dumar waa isshabbahnaa isku meel baan ka nimid hooyaana wada dhashay waa la isshabbahaa waa wada noolaan karnaa allah waxaas qani buu ka yahay midda kale dadku markay waxa weeye guursanayaan oo ilmaha dhalayaan dan baa u geynaysa waxay rabaan birri waxa weeye wax wax tara markay waayeeloobaan dee ilaahay waa qani cidna uma baahnaa wax walba koomka saaranna isaga ayaa leh lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard kullu lahu qaanituun ayuu yidhi sheikhu wax walba oo sa- dhulka iyo samadaba allah isaga ayaa leh wax walba oo ku noolna ilaah bay u khuduucayaan qaanituun qaanitku waxa weeye ay ilaah bay caabudayaan oo u hoganayaan oo u khushuucayaan muxuu uga baahan yahay marka badiicu samaawaati walard badiicu samaawaat walard waxa weeye wadaa qadaa amran fa inamaa yaquulu lahu kun fayakuun waxa weeye hadduu arrin doono inuu xukmo kun fayakuun baa kaga filan samaawaadkaas aragtay intay la egyihiin iyo dhulalka isagaa abuuray waxa weeye isagoon cidna uga dayan waxa weeye calaa gayri mithaalin saabiq cid uga horreysay ayna jirin badiic waa kii abuuray waay oo bilaabay allihii bilaabay ay ibtada allihii bilaabay khalqa samaawaati walard allahaas ayaa mudan in la caabudo oo waxa weeye aan qirayaa buu leeyahy ha allahaas ayaan qirayaa buu leeyahy yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar maa kaana lahum lkhiyar isagu wuxuu doonuu abuuraa wuxuu doonuu doortaa innaga laakiin waxna ma dooran karno waxna ma abuuri karno masaakiin laleeyahay baynu nahay waa inaynu jidkii laynoogu talagalay iyo dariiqii laynoo jeexa aynu qaadno wa Mm. laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun allah subxaana wa tacaala wixii uu sameeyey lama weydiiyo waa qani isagaa lehe maxaa loo weydiinaya yaa hadda adigaba caqliyan haddaa fiirisid lacagta jeebka kuugu jirta iyo xoolahaaga haddaa ku tasaruftid ma cid baa kugu xisaabinaysa oo kugu qabsanaysa waa maya adaa mulkiyey bal kayfa marka allihii khaaliqa ahaa oo innagoo dhan ina abuuray oo koomkaanoo dhan jirays eh, haysiiyey Dee la- laa yus'alu camaa yafcal lama weydiiyo wixii uu sameeyo wahum yus'aluun ay makhluuqa waa la weydiinayaa wixii ay sameeyaan xisaab baa taalla aakhiro wax kastoo aad samaysid waxaa ku hor taalla lima lima facalt maxaad u u samaysay wa bima facalta ay daliilkee ku samaysay waliman facalta yaad u samaysay arrimahaasoo dhan baa ku hor taalla marka innaga laakiin su-aashaas waa inaynu u diyaargarownaa laakiin ilaahay waxba lama weydiiyo waa kaa waxa weye marka allah subxaana wa tacaala saas uu ammaanay oo wanaaggiisii oo dhan buu sheegay midda saddexaad ayuu markaa usoo gudbay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay markii hore u mahad celiyey haddana uu tawxiidkii qiray ayuu marka saddexaad wuxuu yidhi wa ashhadu anna sayidana wa nabiyuna muxamedin sala allahu caleyh waali wasalam cabduhu wa rasuuluh waan waxaan qirayaa buu yidhi ashhadu waxaan qirayaa waa kelimatu tawxiid buu dhammaystiraya waxaan qirayaa sayidkeennii waa xadiidkii buu iqtibaasayaa nebigu uu yidhi ana sayidu waladi aadam walaa fakhr nebigu waa sayidkii ummadda makhluuqoo dhan ugu sharaf badnaa oo ugu wanaagsanaa weeye ee ayuu qirayaa wa nebiyunaa nebigeennii ahaa muxamed nebi maxamed ahaa cabduhu inuu addoonka ilaahay yahay wa rasuuluhu rasuulka ilaahay yahay cabduhu culummadu waxay yidhaahdeen waa waxaad ictiqaadaysaa annahu cabdun falaa yucbad inuu addoon ilaahay yahay oo alla allah uu abuurtay isaguuna cibaado shaqo ku lahayn oon la caabudayn wa rasuuluhuna waxa weeye waxaad ictiqaadaysaa annahu rasuulun falaa yucsaa waxa weeye rasuul inuu yahay oon la caasiyaynin maxaa lala soo diray arsalahu allahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kulli walow karaha almushrikuun allah wuxuu la soo diray diin xaqa si uu waxa weye u muujiyo oo diimahoo dhan uga sarrayso oo waxa weeye walowba gaaladu ha diideen weligoodi diintaasaa lala soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam faballaqa arisaala wa adda alama wa adda alamaana wa nasaxa alumma waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaanadiisii waa gutay dadkii diintii waa soo gaarsiiyey waa tii maalintii xajatulwadaac uu saxaabada ku yidhi waa la weydiin doonaa waa layda weydiin doonaa maxaad ku jawaabi doontaan maida soo gaarsiiyey haa bay yidhaahdeen waadna soo gaarsiisay markaasuu nebigu fartiisa kor u qaaday gacanta u yidhi allaahuma fashhad allaahuma fashhad allaahuma fashhad marka sidaa daraaddeed marka nebiga calayhi salaatu wassalaam xaqii dadka waa gaarsiiyey diintii lala soo diray oo dhanna wuu soo gaarsiiyey waxa weeye marka ilaahayna ummaddiibuu ku hanuuniyey oo xaqii bay fahmeen wey sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wa asxaabihi wasalam buu yidhi sala allahu alle waxa weeye ha ammaano oo salliga sida abulcaaliya uu fasiray idaa kaana min allah waxa weeye waa hanaa waidaa kaanat min alcibaadna waxa weeye waa ducaa marka nebiga waa loo ducaynayaa inuu ilaahay ammaano oo wanaaggiisa badiyo oo nabadgeliyo oo nabadgelyo u siyaadiyo ayaa loo de- loo ducaynayaa wuxuu yidhi marka haddana wa saxbihi iyo asxaabihi saxaabadii nebiga aladiina waxa weeye qadow bilxaqi wa bihi kaanuu yacdiluun kuwii xaqa xukumi jiray oo waxa weeye cadaaladda ku samayn jiray ay asaxaaba radia allahu canhum ayuu ammaanayaa ee ilaahay iyagana ee, wanaag iyo waxa weeye naxariis iyo raxmad iyo ilaahay nabadgelyaha siiyo wataabiciina lahum biixsaan buu yidhi kuwii taabiciinta ahaa oo ku raacay wanaagga oo aan ka leexan waddadii saxaabada oo dariiqoodii maray oo manhajkii saxaabada qaatay oon sunnihii xaggiiyo xagga uga leexan ilaahayna kuwaasna naxariis iyo nabadgelyo dushooda ha yeelo wa bacdi buu yidhi ka bacdi markaa intaa markuu muqadimadii iyo ammaantii iyo shahaadadii kaga hadlay ayuu wuxuu eh, bilaabay marka midda afraad inuu kitaabka marka ka hadlo wuxuu yidhi fa haadaa mukhtasarun waa kitaab mukhtasara wuu soo ikhtisaariyey shiikhu waa inagii sheegnay kitaabka weyn oo caqiidada ah oo sulamul wusuulka iyo macaarijulqubuulka ayuu ka soo ikhtisaariyey marka wuxuu yidhi waa kitaab mukhtasara laakiin faa'iidadiisu weyn tahay oo nafci iyo wanaag leh oo aad iyo aad nafcigiisu u weyn yahay waayo oo qiimo leh oo qofka muslimkaa aad iyo aad uga faa'iidaysanayo waxa uu yidhi marka kitaabkani wuxuu caddaynayaa usuushii islaamka oo iyo qawaaciddii tawxiidka ayuu caddaynayaa waxaan kaga hadlayaa buu leeyahay umuuru liimaan watawxiid ayaan waxa weeye ku caddaynayaa dariiqadee marka uu waxa weeye u marayaa wuu sheegay dariiqadii wuxuu yidhi waxaan u ratibay oo aan ka dhigay bidariiqati su'aal su'aal ayaan keenayaa su-aashii baan sheegayaa markaasaan waxaan odhanayaa haddana humma maxaan ula jeedaa buu yidhi liyastayqada aalib macnaha wuxuu odhanayaa hadda kitaabku suu u qoran yahay su-aal siinka weeye siin ayuu dhigayaa markaasuu su-aashii keenayaa tan ugu horreysa oo kale ma ma- malcab ma huwa alcabdu addoon waa maxay mal iimaan ma tawxiid kulli wuu keenayaa marka waxa weeye waa su-aal siin waa su-aashay ka taagan tahay jawaabna waxay ka taagan tahay jiimkuna jawaabtuu ka taagan yahay bidariiqada uu ku wado marka wuxuu yidhi su-aashii baan keenayaa uma liyastayqada aalibu wayatanabbah si qofka daalibulcilmiga ahi u baraarugo oo waxa weeye u dareemo oo masalada u dareemo waayo dariiqadan in inta su-aal lagu weydiiyo maskaxda la baraarujiyo jawaabtii lagu sheego waa dariiqa aad iyo aad u qiimo leh oo waxa weeye markaa qofku horay ka fahmayo waa dariiqadii saxaabada lagu barayey oo jibriil uu nebiga su-aalaha weydiinayey nebiguna ka jawaabayey kabacdi marka ee, waxaan raacinayaa buyi uma ardufuhu waxaan dabagelinayaa jawaabtii waa isaga odhanaya ji- jiim jawaab bay ka taagan tahay markaasuu jawaabtii sheegayaa kabacdi haddana daliishii buu sheegayaa oo waxa weeye jawaabtii iyo daliisheedii iyo wixii o dhan buu haddana keenayaa ha oo waa laga yaaba inuu su-aalaha qaarkood markuu su-aasha sheego jawaabta sheego inuu su-aal ka- kale ka dhiga daliisha oo yidhaahdo maa daliilu dalika min alkitaab ama uu yidhaahdo maa daliilu dalika min asunna uu sidaa u keeno oo su-aalaha uu saa u kala qaado na wuu way dhacaysaa oo aad bay ugu badan tahay kitaabka gudihiisa ayaynu ku arki doonaa marka duco ayuu ku gebagabeeyey oo markii dambe waxa uu- intuuna ducada aynu u gudbin wuxuu caddeeyey kitaabkani inuu waxa weeye ku gaabsaday dariiqadii salafu saalix waxaan isaga tegey buu yidhi oon ka jeensaday waxa weeye masaa'ilkii ahlu bidaca iyo ahlu ahwaaga caqiidadoodii khaldanayd waan ka tegey buu yidhi uma banbixin buu yidhi sababtu waxa weeye culummo waaweyn baa rididay oo caddaysay lamana sheego sidoodaba ee qawaaciddoodii iyo aqwaashooda ilaa in la radiyaya mooye shiikhuna kuma talagelin inuu hadda cid radiyo ee wuxuu ku talagalay caqiidada saliimka ah oo waxa weeye ahlusunna waljamaaca ay qabaan oo dariiqa salafiya ah inuu caddeeyo qofka daalibi cilmigaasi uu qabsado oo dariiqaa ugu badbaado marka waxa uu yidhi taas ayaan doortay buu yidhi markaasuu sheego wuxuu yidhi waxa weeye qofku haddii uu barto macnaha diddu shay-i waxa weeye waxaa lagu gartaa shayga haddaa garatid diddigiisa wax ka soo horjeedaa fahmaysaa waxa weeye ayaad ku garanaysaa sababto waxa weye hadda tawxiidkii markaa baratid i- waxaad garanaysaa shirkigii waxa uu yahay iimaankii kufrigii wixii oo dhan baad baranaysaa oo iska soo horjeeda waa wuuna keenayaa oo shirkiga xataa wuu caddaynayaa maa huwa shirku anwaacuhu kulli wuu keenayaa oo dariiqadaasu waxa weeye kaga hadlayaa oo markuu tawxiidka ka hadlayo wuxuu leeyahay maa didu tawxiid ayuu odhan doonaa markaasuu shirkigii keenayaa marka insha allahu tabaaraka watacaala sidaas ayuu kitaabku ku soconayaa sheikhuna duca ayuu ku khatimay ilaahay uu weydiistay inuu kitaab naafica ka dhigo ummaddana ku anfaco waxa weeye cilmi wanaagsanna ilaahayna baro cilmigaasna ilaahay nagu anfaco oo ummaddana ku anfaco sidaas ayuu ku gebagabeeyey marka insha allahu tabaaraka watacaala dariiqadaasaan ku wadaynaa su-aal jawaab saasaan waana soo koobaynaa oo waxa weeye maaragtay ee, ma dheeraynayno si fudud oo looga faa'iidaysto ayaynu u samaynaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin